たarrinta Kismaayo Kyrgyzstan runtii waa arrin meel ka dhac ku ah shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed baa arrin meel ka dhac ku ahaa ka socota arrinaan dastuurka dalka waafaqsanay weeye waa arrin dad ajnabi ah oo inay iska maamulaan goobo dalka ah dalkana uu laleeyahay dowlad buu leeyahay waa ayaandaro weeye waa wax laga naxa weeye arrin shacbiga soomaaliyeed loo baahan yahay inay xoogaal u noqdaan kuna baraarugaan weeye yani derbiyada tabeelayaal beena in loo dejiyo maaha wax baarlamaana oo la gebagabeeyey ma jiraan waxaa weeye arrintan kismaayo ka jirta ee gobolada juba markii horena waxaa weeye waxaa magay halaabiyey oo leeyahay waxaa arrintaa ribay oo god ku riday madaxweynaha dalka madaxweyne xasan sheikh oo hogaaminkii macnaha aaminaadii shacbiga soomaaliyeed iyo kalsoonidii ee goboladaas dadkooda ku qabay dhaafsiistay inuu shaksi ku maslaxo iyo qabiil inuu ku maslaxo baa arrintaas horta god ku riday oo ahayd markii shirkii dib u heshiisiinta oo ahayd laba shir baa ku qorraa heshiiskii addisababa shirkii hore muqdishoa lagu qabtay shirka labaadna waxay ahayd in lagu qabto muxuu ahaa magaalada kismaayo oo beelihii goboldeganaa oo dhanna laysugu keeno dhinacyada iskhilaafsanna mar kale laysugu keeno xamar oo xamar laysugu keenay shirkaas waxaa marin habaabiyey madaxweynaha dalka oo ahayd shirku waxay ahayd in loo qabto in loo qabto waxay ahayd sidii shirkii muqdisho loo qabtay oo dowladda soomaaliyana ay qabato beelaha iyo dhinacyada iskhilaafsanna ay yimaadaan ma yeeline waxaa la yidhi kooxda axmed madoobe adinku qabta madaxweynahuna waa tago waa u khudbeeyo waa isku sii sawiray shir dibadda u socday ma ahan dalka soomaaliya waxaad moodaa waxa lagu hogaaminayaa inaysan ahayn wax xaqiiq ku dhisan marka horta waa mide taasa horta arrintu daaas hore ayay ka kharibantay haddana waxaa weeye waxaa meesha ka socda dowladdii soomaaliya waxaa la rabaa maamul goboleedyada dhalanahaya iyo qaabkay u dhalanahayaanba dowladda soomaaliya inay kamidna inay hogaamisaa laga rabaa oo sida waxu socdaan nidaamkiima waafaqsan yihiin inay waxaasna hogaamiso dowladdii soomaaliya wax ay arrintan kaga jirtaa ma jiraan oon ahayn in dowladdu xukuumaddu og tahay madaxweynaha iyo qolo muxuu ahaa hantida uu baxshay oo ah gobolada jubbo hanti laga dhigay inaan waad moodo dowladda ruuxeedu inay ka wareegayso xukuumadduna mas-uuliyaddaas marka ilaa hadda wax maamo wax baarlamaana oo meeshaa laga dhisay ma jiro sababtoo ah baarlamaan waxaa loo dhisaa dal iyo dad waa in dal jiro waa in dad jiro meesha kooxda axmed madoobe waxay cabdalla biroole haddana carada qofkii kala yaqaan baa kala yaqaana cabdalla biroole ma gaari karaan dhinacan kalena buulagurid ma imaan karaan meel kale oo waxaa la yidhaahdo maamulka jubba uu ka jiro maamulka jubba laga sheegayo meel kale oo uu ka jiraa ma jiraan marka wax beena ayaa waxaa lagu dhisaaya filim waxaa jiri jira la yidhaha big brothers oo hal qor lagu shido big brothers in laga dhigo muxuu ahaa soomaaliya arrimaheedu waa laga fiican yahay marka wax ilaa hadda wax baarlamaan oo la sameeyeyna ma jirto gabre ayaa maamulanaya oo hadda gabre wuxuu hadda u gudbay inuu yidhaahdo ugaasyo ayaan samaynaya ugaasyo wax walboo kale markuu soo gudbay inuu hadda yidhaahdo ugaasyoaan samaynayaa ayuu marayaa gabre shacbigii marka meesha dadkii kismaayo joogana arrintaa waa diideen siday u socotana wax ka socdo lasoo gebagabeeyey ma jiraan haddii warqaba meel ugu soo qoranayo waa dee waa gabre iyo afay waxay wataan weeye waa dal baylaha weye dal baylahana qof walbaa ku tarin kara dadka halkaa tegey waxaa jirtay muxuu ahaa dad laga soo qaaday magaalada doolow dadka magaalada doolow laga soo qaaday waxaa halkaa laga diray oo safaaradda etoobiya ay dirtay ninka uhaysanaha arrimaha ciidanka ah oo taqlada la yidhaahdo baa waxaa loo diray doolow dhinaci doolowga dhinaca kale odayaal baa yimid odayaashana markii hore waxaa loogu yeeray baarlamaan baad qaybsanaysaan waana iska taqaanaa dadka soomaaliya jagax ka carabtay markay meesha yimaadeenna dhinaca kale ayaa taqla loogu gudbiyey waa loo dhaartay xoog baa diyaaradda lagu soo saaray ma baxaysaan diyaaraddaa raacaa layidhi horta dad ikhyaarkood meesha ku yimid maaha waxaa meesha ka muuqata faragelin shisheeye oo qaawan oo dal baylaha oo aan dawlad ka ceshaaysa jirin baa muuqata arrimahaas haddaan sheegay waan guurgarayn karnaa waxaanu haynaa caddaymahoodii rasmiga ahaa waa haddii dawladda soomaaliyeed ay ka damqanayso ummaddeeda wallaahi xaaladda jubbooyinka horta xaaladda jubba waxay ka mid tahay xaaladda dalka soomaaliya ka mid tahay runtii waxaa weeye dalka soomaaliya waxaa ku dhacday hogaamin xumaa ku dhacday hogaan la-aan baa soomaaliya haysata hogaan la-aantuna meel kastoo soomaaliya way saamaynaysaa waxaad moodaa ummadda waxaa la yidhi ummaddu waxay ka heshaa isku filaanta muxuu ahaa is-aaminaadeeda iyo qabkeeda waxay ka heshaa hogaanka haddii hogaanku uusan qab lahayn ummadduna waxay noqonaysaa dadaan macno lahayn marka aniga waxaa ii muuqata soomaaliya oo dhan baa waxaan u arkaa waxa beenta oo la leeyahay waa la dhoodhoobayaa oo madaxweyne xasan sheikh iyo ay leeyihiin waa samaynaynaa inay tahay riwaayadu waa ka hoosaysaa sababtoo ah hadda imise dowlad goboleed baa la sheega hal mid oo shaqaysaa ma jirto waxaa weeye macnaheeda dadka ajnabiga ah oo lacagta baryada weliba aan waxba laga helin baan waxaan rabnaa inaan usheegno dhaara dowlad goboleed hebel baan dhisnay dowlad goboleed hebel baan dhisnay waxaa ka fiicnayd hadda xataa waxaa ka cabanaysa dawladda hal dowlad goboleed baa jirtay oo ka horreysay dastuurka waa dastuurkuna aqoonsaday halkii dastuur oo ah midda shaqaysa waa dowlad goboleedka puntland kii baa dawladdu ruuxeedu aad moodaa inay ku filayso kuwaana dhisana waa been wey marka waxaan u jeedaa soomaaliya oo dhan mustaqbalkeeda runtii aniga su-aal baa iga saaran goboladaana waxaa waxaa waxaan haddaysan helin caqli ama ilaahay uusan caqli kala keenin waxaa weeye goboladan hadda waxaa gacanta ku haysta boqolkii sagaashan waxaa gacanta ku haya xarakada al-shabaab baa haysta dhulka meeshii ahayd in dhulkii laga xoreeyo meeshii ahayd shacbigii in la heshiisiiyo meeshii ahayd in dadkan isu keeno hebelow adigu qaado halkaana anaa ku siiyey madaxweyneaanahay madaxweyneaana magacaabahaya waxaasay muxuu ahaa goboladan waxaa ii muuqata aaya xumaan ka baqaaya laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa shacbiga soomaaliya inuu garto midnimadiisa iyo wadajirkiisa kuwa khaldanna inay gartaan waxaa beenta ah oo loo sheegahayo oo ah hebel iyo hebel hebel hebel iskale ma shaqaynayso meel qola leedahay male